bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin fayla meerabaysan rogdanga haqdhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimada u taarigdiya kee duntan labaatan sagaalka bililyaha lamada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan khayran siinkaay waliba ku mid ah wasiirka walbarashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan cusmaan kolkooliyow ee waliba usu ku hadalaya xaaladda wasaaradda walbarashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka sinkaani dhugunsi alla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan khayre waliba ku mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan alkhayre iyo waliba usu kulamo shal duwan sukuwada magaalada cabudwaaga oo inta badan suwiinaan ku dhowaaya magaalada saya deegaanada maamulka jubbaland weli waliba ku dareeraya qorshe keedangan sidii doorasho madaxtinimo ee gudhilayti deegaanada maamulka jubbaland iyo oonanta badan musharaxiin badan iyo haddaan istiigaayanga qowdawka hilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland barnaamijkaasi inkaani dhugun siala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimada kheyr ee waliba ku mid aha weli waliba khilaafku tegana gobolka hiiraan kaasi oo dhehaya guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan yuusuf dawgeed iyo taasoo kale madiinaga maamulka hiirshabeelle maxamed abduwaare haddaba inta ku dambeoya khilaafku amayna salka kaaya kheeraya barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan kheer ee ownimada waliba ku mid aha ilaahay naaraysa magaalada muqdisho waliba ku amuday maxamed qanyar afraah oo uusa ku mid ahay siyaasiyiinta soomaaliyeed islamarkaasna uusa muddo badan xilal badan uusa qabday gudaha dalka soomaaliya barnaamijka siinkaayna dhugun si alla qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana ownimadan siinkaaya ownimada barnaamijka waliba saare waana siinadana sii doonaya kheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-deerta waliba in maamudo doona saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugwansiyaal mar kale waliba wadasin kala hamiin fahna idaacad warsan ee magaalada atambaydhow iyo nordaritan barnaamijka waliba asaari waan siina darisii doone anoo cabdirashiid rashka boy dhugwansiyaal dhanka farsamadu waa maxamuud idaacad warsan siyatiisiyo dhaweysan la magaartisiya nordaritan dhugwansiyaal qodobkan ku horeeya waliba usaya wasiirka walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan cusmaan kolkooliyow iyo waliba usa kuwarbiyaya seminaara inta badan iyo maalamoon iyo kuidanga gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur waliba uusan sheegay inay wasaaradda walbarashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weda sidii macalimiinta ila iyo ansaar lahayte haddaba maraan qata taleefonka walkuweydii wasiirka iyo waliba usan ka jawaabay
aad iyo aad aa umahadsan tahay wasaaradda waxay dardargelinaysaa qaabkii sala dugsiyeedki maadaama uu naga dhamaaday ay u diyaar garoobayaan ardayda sala dugsiyeedka cusub waxaan diyaar garoob xoogan ugu jirnaa si loo heli lahaa macalimiin tayo leh shacabka iyo ardayda si fiican wax u baraan waayahay marka baydhabo oo kale mudane waxaa yaalan iskuulaad farac badan kuwaasoo antooda badan ay yihiin bareefad marka marba haddii aawad wasaaradda qorshaha kuwa dan si loo heli lahaa macalimiin tayo leh marka ma kula xisaabtamayseen macalimiinta iskuulaadka baydhabo siday u keeni lahaayeen macalimiin tayo leh
aad iyo aad bareefadka wuxuu hoos imaadaa wasaaradda waxbarashada publican waxaa maamula dawladda koonfur galbeed maadaama ay ka wada tirsan yihiin dalada waxbarashada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradda waayahay markii loo eegay waxbarashada maaha keliya ee magaalada tanbaydhabo waxaa waaye deegaanada koonfur galbeed soomaaliya marka wasaaradda arrimaha deegaanada kale ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo weli waxbarashada aan lahayn maxay u qorshaysay
haddaan kula hadlaayo tababarka macalimiinta wuxuu ka socdaa gobolka bokool degmada xudur ayaa hadda taradinka u socdaan sida hadda baydhabo loo soo xiro shahaada loo siiy insha allahu tacaala iyagana amiirka soo socota way u dhamaanaysaa iyagana saas oo kale shahaadooyinkooda la guddoonsiinaa insha allah waaya marka tababarkaas macalimiinta mudane wasiir meeqaa maalmood u socday
shan iyo toban maalmood uu soconaa haddii ilaaha ibnu shabeellada hoose horey u qaadatay baydhabana way dhamaysatay maanta shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey bokoolka hadda u socdaa iyagana si habsami nadiif leh qurux badan ayuu ugu socdaa waayahay degmada xudur ee gobolka bokool ayaa joogta weliba wasaaradda halkaasi waxay ka wadaa qorshe ku aadan sidii wax loo kor loogu qaadi lahaa tayada wasaaradda marka macalimiintaasi meeqay qofaa ku kooban yihiin xaggeena ka kala yimaadeen
degmooyinka gobolka bokool oo dhan degmooyinkiisay ka kala yimaadeen macalimiin tayo leh oo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka oo fanka bixinayso iyagana world bank ay ka tirsan yihiin waa konton macalin guud ahaan baa iyo boqol iyo shabeellada hoose aad aadna tayadooda u wanaagsan tahay waxaan rajaynaynaa sanadkan soo socda in la helo laba boqol iyo todobaatan iyo shan macalimin iskuullada guud ahaan ee koonfur galbeed in loo wada qaybiyo marka ka waran bal dhanka iskuulaadka ee degmada xudur ee gobolka boqol
hadda iskool weyn oo waxaan ayaan dhaway sanadkii hore aan kasoo xarig darnay alxamdulillah waa lagu guulaystay haddana waxaan diyaar unaa maamul cusub inaan u samayno dadka deegaanka iyo waxna waa isku afgaran in maamul cusub loo dhiibo kabacdina inuu u shaqeeyo public ahaan shacabka inay ka faa'iidaystaan waa bilaash lacag la-aan shacabka reer xudurna way ka faa'iidaysanayaan wuxuuna qaadayaa ugu yaraan saddex kun oo ardaya iskoolkaas anagaa xerigga ka soo jarnay arrintiisna way wanaagsan tahay waayahay iskuulkaasi mudane ma wasaaradda ayaa qorshaheeda dhanka markii loo eego qarashaadka bixinaysaa marka marba haddii aad dhahday waxbarashada waa free marka qaabna waa u weedi kartaa wasaaradda wasaaradda wax walba oo public ah iyadaa waajib ka saaran inay dhaqaalo ku bixiso hay-adaha u kaalmo weydiisato macalimiintana dhaqaalaha ku baxay wasaaradda loo soo marsiinaa diyaarna waxay u tahay in macalimiin tayo leh inay wax baraan ardayda in la helo waayahay marka xuduraa joogtaa marka ma qorsheynaysaa wasaaradda in degmooyin kale gobolka bokool ay tagto sidaa oo kale ayagana ay u kurgalaan xaaladda waxbarashada ee degmooyinkaas insha allah goorna waxaan ku wajahanahay ceelberde iyo dhammaan aadno iyo waajid intaba waa la gaarsiinaa haddii ilaha idmo hadii oo degmada waajid ay xorowda iidana waxaan rabnaa in la gaarsiiyo bahda waxbarashada waxaan diyaar u tahay in ay ardayga soomaaliyeed oo ku nool ceelberde ilaa jubbada hoose agteeda oo koonfur galbeed ka tirsan tahay ilaa baraaba waxaan diyaar u nahay arday tayo leh in wax la baro lacag la-aan uu wax ku barto waayo ballanqaadkii madaxweynaha ayuu ahaa in la helo iskoolaad lacag la-aan oo free ah
waayahay degmada aad joogtid mudane ma lahan sidaa wararkana ay sheegayaan dugsi sare iyo jaamacad marka wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed qorshahaasi maxay ka damacsan tahay degmada waa tictaay weydiinaysa xudur xudur
xudur dugsi sare hadda sanadkan ayay bilaabanaysaa dugsi sare oo tayo leh oo wasaaradda waxbarashadana gacanta ku hayso anaana soo xerag jaray wasaaradda maaliyadda federaalka ayaana dhismaha bixisay aad iyo aadayna ugu mahadsanyihin dowladda federaalka gaar adiga wasiirkii aad tahay marka qorshahaada ku aadan waxbarashada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya muxuu yahay
insha allah waxaan rajeynaynaa qorshe fog waxaana diyaar u nahay arday walba oo soomaaliya oo koonfur galbeed ku nool inuu helo waxbarasho fariya jamacad lacag la-aana insha allah waa ku tala jirnaa mustaqbalka fogle waxaan rajeynaynaa ardayda koonfur galbeed inay noqdaan ardayda ugu wanaagsan soomaaliya insha allah waayahay baydhabo oo kale mudane wasiir waxaa joogaan dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay jaamacadaha iyo iskuulaadka ku yaala baydhabo marka wasaaradda ma qorsheynaysaa in dhallinyaradaasi ay shaqa abuur u samayso si loo dardargeliyo howlaha waxbarashada koonfur galbeed
aad iyo aad aad iyo aad waxaan iska kaashanaynaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashada iyo guddiga shaqaalaha ee rayidka waxay diyaar u yihiin inay dadka wax soo amciisa ama macalimiinta inay aqoontooda ku shaqeystaan iskuulaadka brifadka way badan yihiin marka macalimiinta ma kula talisiin seminaarooyin qaar ma siisaan si ayaga waajibaadkooda u gutaan islamarkaasna ay usoo saaraan arday waxtar leh
iskoolaadka barafadka ah waxaan aan dardargelin ku wadnaa sidii ay u midoobi lahaayeen ee wasaaradda ee makaan la naqan lahaayeen siday u heli lahaayeen ee iskoolaadka publica hadda xuquuqday u leeyihiin ayayna xaq u leeyihiin iyagana xuquuq waajibaad ka saaran inay helaan haddana waxaan diyaar unahay konton maamulo iskuol ayaan rabnaa tababar inaan u bilaabno waxaan iska kaashanaynaa hay-adda conseen iyo wasaaradda waxbarashada waayahay mudane wasiir ugu dambeyntii shacab badana ku dhegaysanaya idaacadda warsan ee baydhabo maxaad ugu baaqi leed
shacabka waxaan ugu baaqayaa aqoon la-aan waa iftiin la-aan waa soomaaliya haddii aqoontooda korodho waxaa la helayaa dad tayo leh aqoon leh wax barteen jahligii iyo baahida iyo rafaadka iyo dhibaatadan waa laga baxaa arday walba wuxuuaan farayaa inay maskaxdooda dejiyaan dadkan la maran habaabinaayo ee ururka argagixisada al-shabaab ee dadka ku biiraya jahliga ayaa keenaayo waxaan farayaa inay iska ka waantoogaan dhalinyarada dadkooda usoo laabtaan iskuullada macalimiintooda wasaaradahooda inay iskala kaashtaan sidai gacanta isku qabsan lahaayeen amnigoona ay u sugan lahaayeen waayahay dhugunsiyaalkaasay weliba ahay wasiirka waxbarashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiraxmaan cusmaan olanka soo kolkooliya hoose toos ay qabta telefonka idaacadda warsan huseen ku warmay idaa umahadsanti mudane wasiir
aad iyo aad umahadsantii radio warsan
بوشرا بروستو امبارگر براس مقايد هنگورگ بوشرا بيجي بورا نوايان boholahan aruursadaayan برزي قبوك سيدان ارغاو biilil mehergelaayo بان فورا لنبولي runga banka hasbandhegdi برتي راشين كا كرسي bulshoy kooya ku bulqaad كرسي با راشين بوهلي ما اه karyowkanlaka shalbariimeeya كوكلا بلاي هوبي hoo raashin ada umbogaaso لدن شي بريمة ambaahanaaytay weydiyaasi بشرى انك سيدا ku bulqaasa kooya walaalayaal بالعلي صورده nadaafadda bedinshayii alaabtiye sillahan suubiiba baahidiita berko gooyese raashiinke hollahaasiin baaldhika omoo bismiinku sugu doontana dharasba anka beega maasan run habbatii hay aragdeena bushoy habaha kooya bushra borosto ambarger brash ashidaya wayba ku helaasana borosto ii dooragagadod
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsanya ku guda jirnaa weliba hooda sinkalaha hamiin faylan idaacadda warsaan ordarata barnaamijkan oo rashka booya siindaraysa akheeraya weliba hooda sinkalaha hamiin faylan musharax cabdinaasir seraarya weliba uuse sheegay inuusan teegaya xilkamada tani ee maamulka jubbaland uu soconaya shacabka maamulka jubbaland uuse ku dalbaday in la taageera deegaanada maamulka jubbaland weliba dhowaan la filaa inay ku dhiida doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland haddaba qaar ku mid eh, shacabka inta badan taageera ayaa musharax cabdinaasir eh, seraar iyo weliba ayo sheegana inayo taageersan islamarkaasna iyo hiil iyo hoob iyo la garab teeganyaga oo macaan dhagahayn oo wax ku dheg una mar ku dhagahayn een musharax waa seeraar gacmo furan baan kugu soo dhawaynaynaa qalbi furan baan kugu soo dhawaynaynaa waan kugu soo ducaynaynaa inuu isharaxo oo uu tolkii wax ka codsado midab u yahay wuu u soo dagaalamay dhib badan buu u soo maray wuu u soo gaajooday xaq buuna u leeyahay waana kuugu ducaynaynaa qadadii aad maanta bixisay hawadaad hawootay baanu kugu- yaanu- yaanu kugu garab taaganahay walaalkana adu tahay waan ku soo dhawaynaynaa aad baan ku soo dhawaynaynaa
walaalayaalow meeshan anugu waxaa laga yaabaa waxaa ka ogtihiin wax ka badan waxaa ka ogtihiin wax ka badan inaan ku ogahay waayo khibradda inii tusisay intii yaraya hadda waxaan waan ku dhex jiray iyo cadawga dhulkan uu leeyahay khibradda iyay tusisay waxaan wax ku heli karnaa innaga qof kastoo wax doonaya oo wanaag wax ku doonaya inaan gacanta qabanno oo soo dhawayno oo wixii ka khaldanna aan tusino nan waxaan kaa khaldan yahay xaggaa aad xaggaa kaama jirto qofka wanaagga wadana lagu mahad celiyo la yidhaahdo waad wanaagsan tahay waxaan codsanayaa qof kasta isagoo ma jeclaado waa odayaasheena dhaqanka iyo kuweena siyaasiyiintu ay noqdaan qof kasta mas-uuliyaddiisu qof asagoo xidhayso inuu noqdo dadkaasaan kow ka noqonaya anugu laba kaba noqonaya hata qofku aad baan ka noqonaya waxaan diyaar u ahay wax kasta oo xal uu ku jiro qofku bilaaba inaan noqdo yaan diyaar u ahay anugu waxaan kaloon diyaar u ahay anugu maadaama wax doonayo intiinan ehel ba ay tihin budniga ay tihin reer gooni ayaan nin igu tirin aniga aniga ninka wax ii sheegaya ha ii imaado taleefon ha ii soo diro haddaan khaldanahay ha ii sheego ha yidhaha cabdinaas seere waxaad ku khaldan tahay waxaan ku wanaagsanahay ha la ii sheego waxaan doonayo waa waxaan raba inaan wax ku hagaajiya waxaan raba inaan wax ku burburiyaan ugu maaha taariikhda iyo waktiga yaa xusi doona qorxuma tashiilka iyo waxaas waxaan codsanayaa inaad isu sheegtaan wax jira maaha teeshinka iyo waxyaalaha nooca ku saabsan iyo hadallada xanafta leh wax xaaraan wey ma jiraan anugu dadka intaasaan u sheegaa waana inaan aaminsanayo mujaamalaya ma ah anugu mujaamalada ma aqaano waxaan aqaanaa dadka waxaan u sheegaya wax qalbiga ku jira inuu yahay anugu wiilkiini baan ahay dhulkanaan xuquuqi iyo wax ku leeyahay guri siyaasadeed baa qabtay waan doonayaa haddaad igula shaqaysaanna waa ehel haddaa igula shaqayn weydaanna waa ehel wax mushkilada oona arkaa ma jiraan wax mushkilada oona arkaa ma jiraan dadka ehelku haddii ay fikirka ay isku garamraan macnaheedu maaha inay maarta inay isdileen ama ay wax u dhexeeyaan midna maaha waa walaalnimo waa dimuqraadiyad waa caadi qofku qofku doonuu taageeraya waxaan rabaa inaad u noqotaan dayasho iyo runtii tusaale fiican raggii nawdayaasha maanta halka yimid iyo kuwa kale idinka dambeeyaba idinku isku xidhnaada idinku isku xidhnaada gacanta isqabsada dad walaabaa noqda ha iscaayina
mudan madaxweyne seraar intaan ka naqaano waa dadkii dhulka u soo dhaawacmay una soo dhintay ee cadowga ka xiriyey ee haddan ku laaloo dhin saas darteed hadalka ee la jalciya mase dhexda la dhiga ma aha mudano waan ku soo ajiibnay waxaa laga dalbatay sikal iyo laab iyo kalsooni ah waan kuu dhiibnay ta gacanta in lagu jiro intaa kadib waxaa loo baahan yahay ee, waxaan u marayaa is-argeeni aan is aragno waa tiriku saddex jeer oo hadda ay saddex ka tahay labada jeer oo kale shirka waxaan kaga hadlaynay nabadgelyada iyo barabagaadada lagu dhexbada jubbaland oo maraha qaar laga soo tegiyey waxaan waxba ka jirin inaysan waxba ka jirin oo nin allaala cid allaala ciddii jubbaland dhexdeeda ka samaysa arqalad inta wanaagga doonaysa aan dhan ka wada nahay waa maalintii koowaad ee musharax madaxweyne siraar uu noo soo bandhiga rabitaankiisii musharaxnimo intii karaankayna ah annagoo ku hadlayna afka nabadoonnada ee helma hadal kuma jira dadka markay musharaxa koraan waxaa ahaan jirtay in oo lisbarto qofka magaciisa uu ku bilaabo horta magaceyda waxaa leedahay nabadoon daa'uud cabdullaahi dhurre ee barasho wanaagsan mudana waad mahadsan tahay waan ku siinay waan ku siinay way xagga annaga ah waana ku hambalyaynaynaa jubbaland taariikh baad ku leedahay ee sababo jira awgood musharax walba ma aha in la taageeraayo musharax ninka markuu yahay isbedel doonka kolli waxaa maya hadda laba beelood ahaana ku fadhinaa meesha ayada ah labada beelood labada beelood waxay u badan yihiin xoolo dhaqato xoolo dhaqatada ninkii xoolaha soo dhaqi jiraa yaqaana xoolaha markay degta ku hilowda mase ay ku caleenwaansamaysa biyaha ka dhammaadaan waala raba meel cusubaa la dejiyaa dadka hadda meesha waa dadkii cusubka doonayay cusubka cid kale kama doonay waxay ka doonayaan cabdinaasir saraar
aad waxaan jeclayna horta walaalkan waan soo dhawaynaynaa wax badanna waa soo qabtay oo nin wax badan soo qabtay waay annaga waxaan leehaynaa beel ahaan waa ku soo ajiibnay maantana in waxaa fiicnaan lahayd baa ninka wax sii laala leeyahay maanta inaanta aad ka qaadaya horta aad kugu qurux badnaan leh aad waxaan kugu ducaynaynaa horta inas ilaahay kuu cadfo waayo waa soo daashay waad maaragtay een- een- een wax badan baad soo qabatay Ee, haddana weli waad ku jirtaa daalkaad ku sugirtaa waddo dheeraad ku sugayso annagu meel ahaan aad baan soo dhawaynaynaa aad baan kuu soo dhawaynaynaa waayo walaalkeenaad tahay Ee, meelaan kaaga leexana ma laha Ee, wax badan inaad noo qabataa annagaa rabno dadka hadda musharaxiintan hadda kulley ama kuwana waa kulidaa kuwana waa kaa weeye ninka ugu dhalinyara tahay noqon doontaa umayna kule dadka kaa yarar hadday imaadi doon hadda inta hadda magacaaban oo dhawaa ninka ugu yaraa tahay walaal waa kusoo dhaweynaa walaalkeena tahay inaan kusoo ajiibnaan annaga leenahay walaalkeena tahay haddee waxaan aad u rabnaa nabadgelyo in laalo nabadgelyo wiilasha waa wada dhalle kuwa difaaca ku jira annaga dhalle annaga dhalle ma aha in la adeegsada oo siyaasad loo adeegsada ma ammaankaas inay ku shaqlaadaan waay ammaan inay ahaadaan waay annaga waa idin soo dhawaynaynaa aad baan weli shareer aan kuu soo dhawaynaynaa waa rabnaa inaad madax noqoto tolkaa waay waxa fadhiyo nin beel weyn ka dhashaa tahay ee aad baanu soo dhawaynaynaa waa ku rabnaa haddii aan dib u raaco jubbaland jubbaland asaaskeeda iyo ahaanshaheeda ninka sababta u ahaa ee u soo carro saacday ee waqti badan u soo qaatay ee ilmihiisii reerkiisa u iloobay ee in badan iskaabul u ahaa asagoo ahaa ee tuutaa u xirna waxaa jira marka kan hadda madaxweynaha ka eh iyo kan raba waa isku xaq hal qoysay ka wada dhasheen hal dal bay wada leeyihiin hal dal bay leeyihiin inaan midna intuu sideed sana saarnaado degmada xagri degmada afmadow afartan kilomitir oo ciidanka roodonku taga kara midna ay xureysnaanin midna ay xur ahaataan wax oo cadaalada maaha cadaalada maaha laba degmo oo hal qoys wada leeyahay oo dhiigooda soo wada daatay oo wiilkooda wada dhintay oo odaygooda kulli dhaxanjiifa soo ahaa oo hal meel ka wada shaqaynaya ciidanka roondada bes uu saa u tagi kara afartan kilomitir usoo jirta midna inay sideed sano xur ahata midna ay xur ahanin oo waxba ka jirin oo salana ka mid taho bu'ala ka mid taho meel walba ka mid tahay wiilashana gaariga mayadka lagu wada keeno dhaawac wada kulli beriyaha ay ku wada socdaan saxna maaha mana ku jooga cadaaladna maaha mana ku joogana mana lagula cuburin kara weligaan lagalama cuburinin jubbalandna waxaan ku imaadnay waa wax wada qabsi waxaan ku imaadnay midnimo
axmed baabuurkan imbi arooskii udaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye anananiyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhacniyahow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le erabha bayarato magafo ilow waliga aleeha tafadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kishibti baabuurka may shidaalka markaa kishibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalanti shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafid petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska lawada hoobatay dan dhugun lahayna dhaayo ma lailan baan ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi balaan arko shidaal
waayahay dhegeystayaal qaybiga hore ee barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirna siyatiisa dhabiisa lama gaarta seenalo darartanga barnaamijka waa kulanku warsan dhegeystayaal cabdirashiid rashka boyna siina dareysi ayaa maxamuudna dhinagiyo farsamadii ay maamuda ay akhyaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan ali khayre ayaa weliba usaato badan ah kulamo shal duwan sukuwada deegaanada maamulka galmudug arintonya kooya sukureed markii khilaaf inta badan ha dhex galay madiinaga maamulka galmudug axmed ducale geele haaf iyo maamulka dowladda dhexe ra-iisul wasaare xasan ali khayre ayaa weliba usa socdaal jeesa ku bilaaway magaalada dhuusmareeb welibana usa durog ee degmada cabudwaag oo iyana ku tirsan maamulka galmudug usoona miilasay siwiinyon ku dhawaayanga shacabka ku nool degmadaasi haddaba usoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya shacabka degmada cabudwaag usa meelbanaayo sukulaadare yaa weliba usa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo diyaarigata in welwelba lagutabado iyo xaal kusheentaysa markaasna yara shaqay doonta madahda maamul goboleeda dalka
dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed ee reer caabuduwa sida sharaftalaad noo soo dhaweyseen madax iyo shacabba waxaan leeyahay haddii qof soomaaliyeed oo halkan jooga ama dalka dibaddiisa jooga oo halkan naga daawanayo uu shaki uga jiro in dowladnimada soomaaliyeed ay hana qaatay tusaalihii maanta ayaa hortiina taagan yahay haddaad walwal ka qabteen inay soomaaliya hore u dhaqaaqday kaalay caabud waaq soo daawada haddii aad rajaba xumo qabteen eega indhaha wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee caabud waaq iyo jacaylka ay dowladnimada u qabaan waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo intaas ka sokow waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado waxyaabaha soo socda waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado inaad noo ogolaataan aniga iyo wafdigayga anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca madaxweynaha iyo kan xukuumadda inaan idinla dhisno galmudug nabada inaan idinla dhisno galmudug laga daaweeye khilaafkii ragaadiyey inaan idinla dhisno galmudug wada jirta oo mid ah inaan idinla dhisno galmudug leh maamul loo dhan yahay oo aan sadbursi lahayn iyo inaan idinla dhisno galmudug xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalka reer caabud waaq waxaa lagu yaqaanaa dowlad jacaylka waxaa lagu yaqaanaa dowladnimada waxaa lagu yaqaanaa dulqaadka waxaa lagu yaqaanaa inay tahay magaaladii alla caabudka intaasoo la isku daray waxaan rajaynayaa inaad maanta iga aqbalaysaan inaad hormuud ka dhig- ka noqotaan in galmudug aasaas fiican loo jeexo horena loo wado waxaan rabaa in tiirarka ay ku taagan tahay dowladnimada galmudug reer caabud waaq ay hormuudka u noqoto diyaar mawtiin diyaar mawtiin in dulqaadkugu weyn aad muujisaan diyaar mawtiin inaad dadka isu keentaan diyaar mawtiin inaad noqotaan doorkii dowlad goboleedka galmudug hormuudka ka noqon lahaa waxaan rabaa in odayaasha gabdhaha reer caabudwaas dhallinyarada siyaasiyiinta iyo cid walba oo ku abtirsata degmadan inaad ogaataan meel walbo aan soo marnay waxay aqbaleen sida idinkuba aad cod dheer uga aqbashaan in la dhameeyo wax walba oo khilaaf ahaa oo ka dhex jiray reer galmudug in la qabsho qabto doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay in dadka reer galmudug ay xor u noqdaan danahooda iyo mustaqbalkooda dowladda federaalkuna ay garab istaagto laakiin reer caabud baaq waxaan ka rabnaa inay gacanta ugu weyn ku bixiyaan ee diyaar mawtiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waan maanta hortiina ka caddeeyo dowladda soomaaliyeed waxay ku tilmaan til- tallaabsatay horumar waaweyn dowladdu waxay ka shaqaysaa in dhaqaalihii dib u habeen ay ku samaysay oo dunida aqbashay in amnigeeda ay dib u habeen ku samaysay in siyaasadda ay dib u habeen ku samaysay in dad danta soomaaliyeed hadda ay ka taliyaan madax soomaaliyeed oo aanay ajnabi ka talin si horumarkaas loo xoojiyo waxaa loo baahan yahay in gobollada dalka oo dhan ay shaqeeyaan dowlad goboleedyada la hirgeliyo iyo xasiloonida u baahan in na- maamul dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan galmudug loogu adeego laga dhiso waxaan rajaynayaa marka in kulligeen reer galmudug ama cadaada joog ama cabud waq joog ama dhuusa mareeb joog ama gaalkacyo joog ama xamar joog haddii aad reer galmudug tahay inaan nidhaahdo waa dhammaaday waktigii khilaafka waxaa la soo gaaray waktigii gacmaha la isqabsan lahaa ugu dambayntii waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynihiinni madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo fariintiisu ay tahay tan uu ii soo dhiibay oo ah dhisida galmudug xor ah oo waarta waxaa laga rabaa xoogga ugu badan reer caabud waaq inay geliyaan waxaan halkan rabaa inaan ugu yeero xildhibaanadiina xildhibaan faarax cabdi xasan xildhibaan nadiifo wasiir hilaal iyo madaxweyne ku-xigeenkiina waxaan rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo xildhibaanada idinku madelo dowladda federaalka si wanaagsanna uga shaqeeya dowladda waxaan rabaa inaad gacmo furan ku soo dhowaysaan xildhibaan faarax xildhibaan nadiifo iyo wasiirkiina wasiir hilaal iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo ah nin wakti dheer geliyey sidii loo taabagelin lahaa galmudug waxaan leeyahay reer caabud waaqow allah idin xifdiyo soomaaliya allah xifdiyo khilaafka galmudug allah ha dhameeyo soomaaliya ha ka dhigo dalka uu khayr badan afrika iyo dunida waxaana rajaynayaa in safarkan halkan aan ku imid uu noqon doono qayb ka mida taariikhda ummadda soomaaliyeed oo horumar u horseedi doono reer galmudug iyo dhammaan soomaaliya soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato reer caabud waaq ha noolaadeen oo mahadsantiin
waayahay dhegeystayaal qaybogii ee ka dambeeya barnaamijka kulanku warsan ayaa sideerne waliba hoodasan gala amiin faylan barnaamijka cabdirasharaashka booyasiina direysa dhegeystayaal gobolka hiiraan weliba ku teegana khilaafan dhexeeya guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf dabageed iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle kureed markii madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare uusa gudoomiyaha gobolka hiiraan uusa bedelay islamarkaasna taasay ku dhalatay rabshado iyo saasoo kala dhibaato haddaba gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan iyo weliba uusa ku baaqaya in la roojiyay dagaalkan tabadan ku dareera gobolka hiiraana islamarkaasna maamulka hirshabeelle iyo lunkufadhi sidii oon dadirgeli lahayn dhibaato deegaanadaasiya
kaasi oo aan u qarnin gobolka magaciisa iyo bulshada intaba aan u qarnin waxaan u malaynayaa halkan waxaa ku sugan madax wixii gobolkani lahaa ha ahaadaan siyaasiyiin kuwi ugu sasareey ha ahaadaan dhaqanka ha ahaadaan diinta culimada diinta ha ahaadaan dhallinyaro ha ahaadaan haween cid ka maqani ma jirto waxa ka jira oo ay xalli waayaan macnaheedu waxay tahay waxay yihiin malaha ayay noqonaysaa waa in la xalliyaa waa in la xalliyaa waa qasab qasab waaye wadani oo qarani ah oo maaragta ii sheeg oo waajib diini ah waana ceeb waxyaabaha qaarkood waxaan taa dadka ku baraarujinayaa anugu aan ka mid ahay oo ka qayb qaadana ay tahay in la dhameeyo wax alaalo wixii dhibaato ah oo halkan ka jira si ay anugu qayb qaadano dhisida qaranka soomaaliyeed oo boosta nooga bannaan aan u buuxino maaha inaan ku haysanno waxaan micno lahayn oo hadda maanta haddii hala fasiro la yidhahdo aan qof micno u heli karaa uusan jirin Ee, xalka bini aadan baan nahay ilaahay baa khaliif ardaa nooga dhigay gaar ahaan soomaaliya iyo geyigan ayaa ilaahayna dejiyey waa inaan awoodnaa inaan annagu aan dad nahay oon qaran
quudsano aan maaragtay gacmaha u oorsano si ay u xalliyaan mana xalli karayaan waxaan isu sii fogaynaynaa oo keliya ceebta iyo waxaan haysta keliya ayaan isu sii fogaynayna taasi waa inay soo afjarataa oo la xalliyaa cid kasta ee xumaan rabta ama rabta in ay maaragtay ku sii daahaysa shacabka waxa uu maanta ku jirana annagoo midaysan waa inaan ka qabannaa sababtoo ah uma shaqaynayo danteenna iyo qarankeenna ee wuxuu ka shaqaynaya inaan sii baciifno oon hoos u sii dhacno oon karaamadeenna iyo sharafteenna aan weyno ka shaqaynayo waa inaan qabannaa qofku waa inuu sheegan karo wax marmarsiyo u noqon kara oo ku qasbi kara inuu colaad qaado laakiin hadduusan sheegin waxay la micno tahay qarankane ayaan rabaa dib inaan u dhigo waddankane ayaan doonayaa inuu xumaado ayay ka dhigmaysaa ma saas maa waa ka wenya waddanku waxaas waa ka wenya waddanku qof waa ka wenya waddanku qofof waddankani wuxuu gogol yahay jiilal soo socda meesha aan maanta joogno carruurteenna inaan u dhiibna maaha waa inaan meel ka quruxsan u dhiibna dadka asaageenna hoombaryayno waxa aan haysano ma haystaan meesha ilaahayna dejiyana ma degana sidaas darteed waxay caddaynaysaa taariikhda maanta ah dadka noole inaana fiicnayn oo aan isgaranno inaanan fiicnayn markaan isgaranno inaanan fiicnaynna aan raadinno waddadaan ku fiicnaadahay
alnuur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur waay adiga niyo what do you mean walaadu wada walseew mahaynka dhiid ana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widay an walfaylaakiin dhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemhumaati ayle lanki galantiska jarta
bes eraaba may eta bilaayada dhatintaala bulkeeta burbursanaad lankun beeso oo ka qaada beedaynimaada kuwelay bes oo dheh bulkeeta beriime ee oo madiada baawurha ku gentoona an burburaana hadiada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi le bidhaanti sishal dubur lanki beedshey ka dhisidoona buug i gayle bogi i burburi baarishaenka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kun badan kabaytomuku dhammaan kulli adeega constructionka kaami waxaa yahay dhegeystayaal guudaan waliba antaa kafmeere barnaamijka kulanku warsan oo namudan siin kuwaya idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuwaliba saaray waana siinadalasiyaa kheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada ku-deerta waliba imaamadaaya saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi waa cabdirashiid rashkaboy oo siinkutuba u dhegeystayaal sidaasiyo hamiin nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hundurma fayla akhyaaray